allah u naxariistay cismaan axmed xasan oo loo yaqaanay cismaan indhoole waxa uu ku dhashay gobolka sool meelmiyiya sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii wakhti ku beegan allah u naxariistay cismaan indhoole ayaa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii waxa uu u guureen magaalada cadan ee dalka yemen halkaasi oo uu waxbarashadiisa uu ku qaatay muddo dhowr sanaa kadib waxa uu ku soo laabtay magaalada hargeysa iyadoo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkiina uu ingiriisku waxbarasho ahaan ugu diray dalka suudan mar kale ayaa uu ku soo noqday magaalada hargeysa isaga oo shaqo ka bilaabay magaalada hargeysa wakhtigaasi kadibna waxaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii wakhti ku beegan ingiriisku mar kale waxbarasho ugu diray jaamacado ku yaala waddanka ingiriiska oo ay ka mid ahayd jaamacadda oxford aaska qaran ee magaalada hargeysa maanta loogu sameeyey oo dadweyne aad u tiro badan iyo mas-uuliyiin iyo madax kala duwan oo somalilan ka mida golayaasheeda kala duwan sida madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan cayladda iyo ehelada marxuumka ay ka qayb galeen madaxweyne biixi ayaa ku tilmaamay allaha u naxariistee marxuum cismaan axmed xasan cismaan indhoole inuu ahaa qof wanaagsan oo si weyn dadkiisa iyo dalkiisaba ugu soo shaqeeyey muddo dheer maanta waxaa joognaa geeridii xaaji cismaan axmed oonu malaynayo da ahaan dadka imika nool dadka ugu da'weyn uu ka mid yahay oo anigu yaraan waxaan bartay toddobaad sanaeyadii inankiisana ag taagan baanu saaxiib ahaynoo berigaanu cudmaer ahayn baanu isbarannay oo ahaa nin horta marka hore nin ilaahaya dadkan imika aan laba mid ahayn dhaqankiisa gurigiisa isaga markaad tagto dad ilaahay oo nin ilaahee oo ereygaan in la yidhaahdo tadawa mutawaadic isagoo intaasu safiir soo maray isagoo barasaaf soo maray isagoo aqoonyahana haddana markaa tagta gurigiisa inagoo inagoo yaryara manaa saraakiil yar baanu ahayn yani mutawaadic aabbiyo adeer waxaan ahayn dadka odhanin intaa shaqaynayay intii bini aadmiula shaqaynayana qofna aanu erey xun ka sheegin waxay ahayd shakhsiyad ilaahay uu waafajiyey inuu adduunkana si goobannimo leh oo ixtiraam leh oo qof walba erka raaliyan u shaqeeya aakhirana intaynu ognahay shaqaystay oo kusii talagalay geeridan maanta waa toddobatanadii marka hadda dhowr iyo tobantankii naga horreysay intii ka dambaysay tobankii sano ama dhowr iyo toban sano oo uu hayay xafiiska snm oo markuu xaalku ugu xumaaya jabadda markii la bilaabay markii la qaxayay markaa dhan walba dadka kadeednaa oo culayska u badan xafiiska ku dhaca ahaana isagoo da'a markaa haddana malaa habeenkiina ilaa goor dambu ka ruuxi jiray aroortiina wuu soo taagnaan jiray cid islaamo ka cabtan laba arag cismaan intaa anigu daadaa maanta de anba waayeelkan ka mid ahayna intaana waan aqaanintu shaqaynayey marka ifkana wuxuu kaga tagay magacsan aakhirana waxaa looga marag yahay inuu ahaa nin cibaado badan oo dadku nabad galo dadkii aqoonta u lahaa allaha u naxariistee marxuum cismaan axmed xasan cismaan indhoole waxa ay ku tilmaamaan inuu ahaa nin aad u jeclaa waxbarashada iyo aqoonta cabdirashiid dahabshiil oo aan kula kulmay aaska qaran ee magaalada hargeysa loogu sameeyey allaha u naxariistay cismaan indhoole ayaa sheegay in uu xasuusto inuu aad ugu dhiirigelin jiray waxbarashada wakhti ay sagaashanaadkii kulmeen allaha u naxariistay cismaan axmed xasan cismaan indhoole axmed ama cismaan indhoole dugsiay u yaqaaniin nin dhammaan shacabka soomaaliyeed meelay joogaan baa magac weyn ku lahaba oo ilaa u naxariisto taarikhdu dhashay waxaa lagu qiyaasa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii muddooyinkaa wuxuu kasoo shaqeeyey xilal kala duwan markii dowladdii ingiriisku waddanka ay joogteena uu la soo shaqeeyey markii dowladdii soomaaliya ay jirteena uu la soo shaqeeyey nin da ah oo taariikh badan lahaabuu ahaa ilaah u naxariisto anugu waxaan kula kulmay oo aanu jaar ku ahayn london mar walba nin dhallinyarada dhiirigeli ah oo yidhaahdo dhallinyaroy dadaala waxbarta shaqaysta ayuu ahaa shaksiya aniga marwalba wuxuu igu dhiirigelin jiray marka uu lacag diraya xafiisyada noogu yimaadaba goormaad bangi furaysaan goormaad bangi furaysaan iyadoo wakhtigaa fikradda bangiguba aanay runtii maskaxdayda aniga shaksiyan ku jirin waxaan ka hadlaya kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanaadkii anigoo markaa dhallinyaro ah isna runtiisna nin da markaaba u ahaa marka ilaaha u naxariisto nin nabadda jecel buu ahaa cid walba nabad la jecel cid walba horumar la jecel dhammaan ilaahay nabad ha inooga keeno gobolkan oo dhan dhammaan shirkadda dahabshiil shaqaalaha shirkadda dahabshiil guddoomiyaha shirkadda dahabshiil dhammaan shacabka ehelada ciddii uu ka dhintay oo dhan tacsibaan u diraynaa dhammaan dadka soomaaliya meelay joogaana tacsibaan uga diraynaa khadar maxamed cakule v o a hargeysa